wakhti dheer ayaan soo sugayn inay maxkamaddan ay dhacdo waana markii ugu horreysay ninkan hadda la keeno waana ninkii ku xukunaa inuu ninkii lagu soo oogay inuu gacantiisa dilka ku geystay maxkamaddana waxay socotay ilaa isniintii hore lix iyo tobankii bisha oktoobar ilaa iyo maanta oo saakay marka saakay waxaan u fadhinay in ay go-aan gaaraan juuriga ama xeerbeegta saakay nine ay fadhiisteen ilaa iyo four fifteen ayaan waxaan sugaynay jawaab inayna siiyaan maxkamaddu waxa ay socotay asbuuc maxay asbuucaani maxkamadda u qaadatay wallaahi waxaa lagu soo bandhigaya dembiye aad u fara badan oo ka bilaabato markii oo ay sheekada soo bilaabatay oo gaaray iyo waxyaala ka soo bilowday ilaa iyo dilka uu dhacay ilaa iyo oo bil iyo ka badneed ayaa ayaa maaragtay lagu soo bandhigaya meesha oo videois ku jiraan oo wax walba ay ku jiraan bal dhegeystayaasha waxaad u sharaxdaa wooden oo ahaa ninka dilka geystay oo maantay xukunka horudhaca uu ku dhacay ama dembiga lagu helay shantii dembi ee lagu soo eedeeyey iyo waxay kala ahaayeen iyo kuwa lagu xukumay waxay ku soo oogeen shan dembi shanta dembi waxay kala ahaayeen in uu afduub kow inuu qori ku qabtay uu qabtay oo u yeeray telefoonka ugu yeeray waxay ku soo oogeen in uu afduubay waxay ku soo oogeen in uu dhacdhac sameeyey waxay kusoo waxay ku soo oogeen in uu dilka gacantiisa ku geystay iyo qori sharci darraa oo asiga magaciisaan ku qornayna inuu ku dilay oo watay marka intii shantii ay ku soo oogeen ayaa ayaayaa ayaa maxkamadda lagu lagu waday wiigan sidaa ayaana juuriga loogu gudbiyey ama xeerbeegta ayagaa marka shantii waxay ka soo celiyeen afar ka mid a inuu galti yahay uu dembiilo ku yahay midda ugu horeysa inuu asiga afka qoriga ku qabtay inuu qoriga ku qabtay markuu ku qabanayay taas bay ka saareen laakiin inuu dhac geystay inuu afduubay inuu dilay inuu qori sharci dara watay inta way ku xukumeen waa gartay dabcan xukunkan waxaa gaaray xeerbeegtida laakiin xaakimku asagu xukunkiisu goormu dhici doona xaakimka maanta markii ay juuriga ama xeerbeegtu ay gaareen go-aanka ah inuu ninkan uu dembiilo yahay ama galti yahay meesha ayuu ku egtay hadalkiinuu dhahay maanta wuxuu ballan sameeyey oo noo sameeyey december shan iyo tobankeeda insha allah sanadkan twenty twenty three subaxa sagaal sagaalka subaxnimo ayay ballanta tahay in maarata maxkamad lasoo taago maxkamadda xukunka uu ku habboon yahay oo uu jaajka markaas uu ku dhawaaqo annagana waxaana laga rabaa soomaalida iyo dadka muslimiinta meeshan degan inay ka warbixiyaan imaamka wuxuu qaban jiray waxa aan dareensannahay waxaan fiilgaraynayno wuxuu ka ahaa bulshada dhexdeeda waraaqahaas badan oo suborterka afidavitka inaan qorno oo aan u gudbino jaajka si uu dacwada usii adkaato waxaa jiray in dad kaleeto oo ayaguna macnaa xiriir la lahaa wooden iyo miller brown oo ama brown miller ninkii asagana eedaysanihii labaad ahaa dadkaasi maxaad isleedihiin waa laga qaban karaa ama ayaguna goormaa xukunkooda iyo dacwadooda la geli doonaa ninka kale ee caawiyaha ahaa dacwadiisa olredy waa waa shadgaraysan tahay waxaa lasoo taagi doonaa maxkamadda sanadka soo socda january sideedeeda ayuu maxkamadiisa asigana dib loo soo celin doonaa ninkanna waktigaasaa la xukumi doonaa asigana xukumka wuxuu ku habboon yahay jaajka insha allah uu geyn doonaa waxaa jirtay in shiiqa akoonkiisa markii la afduubtay lacaga laga diray laguna diray qof dumar ah oo ninkan saaxiib ula ahaa arintaas iyaga maxkamadda wax ma ka tiri haa maxkamadda waxaa lagu soo bandhigay ilaa iyo dhowr qof ay ka mid tahay saaxiibtiisa ama geelfarentiisa waxa loo yaqaano ninkan hadda dilka lagu dilka geystay maxkamaddana waa la keenay way diiday inay hadasho horeyna waxaa looga duubay video ay hadlayso ay sheegayso wax walba waxaa ka mid ah ninka kale ee caawinta geystay xaaskiisa ayadana waxaa ka mid ah oo lasoo bandhigay in lacago cash ab loogu diray iyo nin kaleeto oo asigana james swed la dhaho asigana inuu maaragtay lacago loo diray marka dadkuna way ka badnaayeen sida ay sheegayaan juuriga xeerelaa dad ka badan laba qof ay jiraan oo saddex kale ay jiraan laakiin marka galti ninkan lagu helo dembiga kuwa kalena soo bandhigi doonaan oo laga yaabo in maxkamadda soo saara ayagana laga yaabo maxkamad la keeno ama ay xarig ay mutaystaan bal waxaad iga warantaa qoyskii reer maxamed dareenkoodii marka laga soo tago soomaalida oo runtii maantay aada meeshan usoo buuxisay kuna faraxsaneyd bal qoyskii dareenkiisa wallaahi qoyska sheekh maxamed iyo soomaalida dhammaan communitiga aad ayay maanta usoo buuxiyeen maxkamadda dadkana aaday ugu dhul sugaayeen jawaabta kasoo bixi doonta juuriga iyadoo mar walba la dhaho juuriyaasha xeraalayaanta boqol kiiba sagaashan wadankan wax iskuma raacaan rajadeenna aad bay u xumaatay markii aan ay isla gaareen sideed saacadood inay go-aan gaaraan laakiin ilaahay mahaddiisa farxad badan iyo markaan aragnay in naloo yeeray oon fadhiisanay oo askar badanna ay soo gashay meesha waxaan ogaanay in lagu helay galti lagu helay ninkaas aad iyo aad ayay maqsuudna u noqdeen qoyskii special hooyada aad bay emotional u noqotay